In ka badan labaatan suxufiyiin ah ayaa tababar la xiriira aasaasiyaadka saxaafadda loogu soo xiray magaalada Qaro, waxaana taabagelinayay Ururka Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Foseja. Tababarkan oo socday muddo laba maalmood ah ayaa waxaa saxafiyiinta lagu barayay aasaasiyaadka saxaafadda, sida anshaxa saxaafadda iyo sida wararka loo sameeyo. Xogayaha guud ee Ururka Saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Fosej, Ustaad Faarax cumar nuur ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tababarka.
shaqooyinka tababarka halkaan u joogna waa ahaa tababar maarata aad u qiimo badan oo nalagu soo dhoweeyey xaalay xataa meesha baadiyahana loo bixiyo geeliyo maaragtay caniis iyo maarata iyo khubistii aan soo cunnay marka mahadcelin aad u ballaarana horta fasaj ahaan aan anoo ka wakiila saadka kale iyo aniga maarata idin siinaya tan kale waxaa waaye labada maalmood tababarka halkan ku qaadanayay wuxuu ku saabsanaa mawduucyada hadda aad sheegayseen oo la xiriiray anshaxa oo ugu horeeyo anshaxan waa saan sheegayn waxaa waaye waxa adigaad isku ilaalinaysid waaye shaqada adiga qabanaysid midaad ku ilaalinaysid waaye haddii intaas dhaaftid xeerka saxaafadda saxufiyiinta ay lahaana lagu qabana haddii intaas dhaaftidna waaba waddanka sharcigiisa ku qabanaya waa lagu dacweyna waana maxkamadna waa lagu geyn karaa marka mawduucyada kuwaasay ahaayeen sidaad qayb uga ahaydeenna aad ay u ficneed oo maaragtay ka qaybgelkiina aad u ficnaa waxaan kaloo ammaanayaa maarata wakhtiga aad siiseen oo imaashaha si fiican maaragtay inaad meelo badan ka fiicantihiin aan arkayay oo aan hadda qofkii soo raaga xataa maaragtay dhowr daqiiqo keliya uu soo daahayay waxaan marka rabaa kaloo inaan ammaano maab oo maarata qayb ka ahayd barnaamijkeena oo wada shaqayn aan leenahay qaar ka mid ah saxafiyiinta loo qabtay tababarka ayaa sheegay waxyaabaha ay ka faa'iideen inta uu socday tababarka magacaygu waa faad cabdirashiid maxamuud aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaa saxafiyiinta gobolka karkaar magaalada qardho ka faa'iidaysa tobabarkan aadkii aadka u quruxda badan waxyaabihii aan ku barannay tobabarkan waxaa ka mid ahaa anshaxa saxaafadda saxafiga inuu anshaxiisa saxan yahay yacnii qaabku u shaqaynayo wax muhiima oo baysigo aad u fiican bay ahayd sidoo kale waxaan ku barannay waxay ahayd fox bob sida loo sameeyo aragti aruurinta dadka iyadana aad baan uga mahad celinaynaa si la mid ah waxa warka qurxiya warka madaxdiisa ama liidka warka aad iyo aad baan iyadana ugu faraxsannaha inaan ka faa'idaysanay ka mid ahay suxufiyiinta magaalada qardho waxaa xaggaa nooga soo noogu soo xirmay tababar soconaya laba beri oo noo wadeen labadeena macalin afarta macalin tababarkaas waxaa noo soo noo noo keentay fisaj waxaan leenahay waad mahadsantihiin tababarada noocan oo kale noo soo badiya labada beri cashirada aan ka faa'idnay cashiro bil la qaato koorsooyin oo u dhigmeen waxaan qaadanay sida wareysyada loo sameeyo sida su-aalaha xiran wareysi loogu bedeli karo su-aal furan foxbob si loo sameeyo waxyaabo badan baan qaadanay ooan soo koobi karin waa u mahadnaqeynaa macalimiinteena dhammaantood tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta shaqada tayada iyo aqoonta suxufiyiinta magaalada qardho